hay-adda alraxma ayaa cilbiyood ka hirgelisay deegaanka qaloocato ee degmada bulaxaar ee maamulka somalilan kaasi oo loogu talagalay in cabaan dadka iyo duunyada ku nool deegaankaasi cilbiyoodkan ayaa waxaa soo baxsaday walaalo muxsiniin ah kuwaasi oo ugu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka deegaanka mustafa xasan maxamuud oo ka mid ah howlwadeenada hay-adda alraxmo ayaa ka warramaya hirgelinta cilbiyoodkan ilaahay waxaan marka koobaad subxaana watacaala uga baryana inuu miisaanka xasanaadka ugu daro ooyo ruun iyo shaafici oo ku waqfiday ama ku deeqday ceelbiyoodkan aynu maanta daah furanno oo annagoo jimciyadata raxma nagu soo hagaajisay annaguna dadkii deegaanka aanu soo gaadhsiinay oo ay dhistay shirkadda kaahiye oo injineer cabdiraxmaan mas-uul ka yahay waxaan marka labaad u mahadnaqanaa dadka deegaanka sida wanaagsan ay uga faa'idaysanayaan u ilaalinayaan sida muuqata ceelka waxaa ka cabbi doona dadka xoolaha iyo beeraho laga waraabin doona waktigii xagaagiina wuu soo socon doonaa waa deegaan ay xagaaga u saameeyo deegaankan wuxuu leeyahay laba ceel oo warbixintiisa dadka deegaanku ay bixin doonaan labadiiba way ka fadhiyaan marka waxa weye waxaan ugu baaqanaa dadka muxsiniinta meel kasta ay joogaan guud ahaan adduunka inay dadkooda jilicisa leh ay ka warhayaan qaar ka mida dadka deegaanka qaloocato ayaa soo dhaweeyey iyagoo u duceeyey walaalaha soo baxsada ceelkan allahuma salli calaa sayidina muurana muurana maxamediin qodobka koowaad hay-adda alraxma ee deeqda na soo gaadhsiisay boqolkiiba boqol baan u mahadnaqaynaa shirkadda kaahiye ee ka soo qaaday ee dhismaha fulisay iyo jindheer cabdiraxmaan cabdilaahi ciise iyagana boqolkiiba boqol baan u mahadnaqaynaa intaas waa mahadcelintii wey qodobka labaad inantaa la yidhaahdo ruun iyey shaafici ee deeqdaas soo bixisay ceelbiyoodka ah ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saara hauna la bilaabo ilaahay danaheeda oo dhan ha ku asturo dhibta ay ka ordaysa allah ha ka fogeeyo dheeftay doonaysa allah ha siiyo miisaanka xasanaadka allah ugu celceliyo taasuna waa ta ducada qodobka saddexaad waxaa jira laba ceelbiyood oo ka mid ah deegaanka boodaale deegaanka boodaale waa boodaalaa sare iyo boodaalaha dhexe iyo boodaalaha hoose la kala idhahdaa boodaalaha hoose waa meeshay bulshada ugu badan badankeeda iyo magaaladu ay ku nooshahay boodaalaha hoose waa magaaladii waayahay laba ceelbiyood bay lahayd labadaa ceelbiyood waxa oo lafdhabartiya ceelka koobaad wuxuu ahaa ceelka magaalada iyo dadweynaha iyo deegaanka iyo halqiga iyo socotada iyo geediga iyo hayaanka iyo wadanada kale la jaarkaacidda ka soo aroortay intaasuba ka cabayso wuu ka fadhiyaa dadka deegaanka qaloocoto ee degmada bulaxaar ee maamulka somalilan ayaa baahi badan u qabay hirgelinta ceelbiyoodkan maadaama deegaanka hore uu lahayn wax ceel ah